ad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey halkaana ka soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal bishan febraayo meelo badan oo dunida ah waxaa la xoojiyaa baraarujinta halista qaybaha kala duwan ee cudurka kansarka soomaaliya sannadihii dhowaa waxaa aad u soo badanayay dadka uu soo ridinayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunkan sida ay xaqiijiyeen khubarada haddaba qaybta toddobaadkan waxaan si gaar ah uga eegi doonnaa halista kansarka ku dhaca naasaha waxaa marti igu ah doktor xuseen bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka barana ka ah kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha kale ah jaamacadda ummadda jaamacadda banaadir iyo jaamacadda soomaaliya dhakhtarka ayaana ka howlgala isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho doctor xuseen waa mahadsan tahay marka hore soo dhowow marka xigana noo faahfaahi sababaha uu ku bilowdo xanuunka kansarka naasaha walaal wuxuu ku bilowdaa sidiisaba naasku wuxuu leeyahay qeyb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin ka soo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena marka tubooyinkaas oo qanjarka caanaha sameeya kasoo qaadahaya derbigooda ayuu ka bilowdaa unugyada halka ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa qeybna qanjarada caanaha sameeya ayay ka bilowdaan laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan marka hore gudaha iyo tubada ayay ku egyihiin oo waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaana waxa weeyaan d c i s ama waxawey doctor cell carcinoma insito qanjirka markuu ku egyo una weli banaanka oga bixina lobular carcinoma insito ayaa afka ingiriiska lagu yiraahdaa markaas macnaha weli waa bilow weeyaan markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo markaas waxaa laleeyahay invasive ayaa laleeyahay ama mid duulaan qaaday weerar bu qaaday markaas wuxuu access u helayaa fursad u helayaa xididada dhiiga qaada xididada dhacaamada kala qaada layiraa lymphatic vesaliska kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fagfag gaarsiinaya marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyeen buradaasi waa buro adag waa buro aan dhaqdhaqaaqayn waa buro shaybkeedu irregular uu yahay inta badan dhinaca midigta qeybta kore ee naaska halkaas ayay kasoo bilaabataa marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay waaya marka markii aad marxaladahaasi aragtaan maxaad kula talisaan qofka bukaanka ah qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan burooyin waxa weeye iska sahlan buro miskiin waxay soomaalidu u bixiyeen ama benign waxa weeye breast tumors majority-gu kansar ma ahan in taayar ee waxa weeye kansarka si loo hubsado waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas markii la ogaado in dhacaan laga qaado ama cad laga jaro la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin markii la xaqiijiyo wuxuu inay kansar yihiin waxaa la sameeyaa waxa la yirahdo marxaladayn ama staging afka ingiriiska lagu yiraahdo in la ogaado lebalka uu marayo lebalka afar lebal ayuu maraa kow iyo laba iyo saddex iyo afar lebel koowaad iyo labaad wuxuu ku egyahay naaska iyo waxaa laga yaabaa marxalada labaad inuu qanjirada uu yaro taabto lebalka saddexaad qanjirada kilkisha ayuu ku faafaa waxaweye waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo inuu waxaweye xabadka uu ku dhego markaas waa lebalka saddexaad weeyaan laakiin weli intuu dhiiga raacay xubno fogfog ma tegin lebalka afraad waa markuu inta dhiiga raaco iyo dhacaamada uu xubno ka fogfog naaska uu gaaro sida lafaha oo kale sida maaragtay sambabada beerka maskaxda meelahaas markuu gaaro waxaa laleeyahay marxalada afraad waxaa loo yaqaano stage four marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale doctor xuseen waa mahadsan tahay marka soomaaliya maadaama aad aada uga warqabto xaaladaha kansarka ilaa intee ayuu gaadhsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha soomaaliya hadda kiisaska
waa waa runtii aada iyo aad bay u badan yihiin waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin xogaha marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay daabaceen publish gareeyeen waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen waddamada dariska nala ah sida etoobiya iyo kenya sida insidenskooda u yahay marka taas laakiin annaga xaqiiqadeena kama turjumi karto in badan waxay number one cancer bay ka dhigeen inuu yahay oo soomaaliya ka jira laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii dhowr kun in oo qof oo dumara soomaali ah inuu ku dhaco laakiin one percentage ama boqolkiiba hal oo ragga ka midana wuu ku dhacaa marka raggana wuu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ayay ka mid taha dumarka keliya ku dhacaa weliba midka ragga ku dhacaa wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca waa tahay marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan mana jiraan dad ka badbaaday oo soomaaliya lagu daweeyey haa walaal way jiraan oo hadeertaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeyey sanad ka hor ilaa iyo hadda waan jakinay waxaba yaraatee kusoo noqday ma jiraan aad bay u ladan tahay aad bay u fiican tahay marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guulaystay marka daawada si baribad ahaana ayaan dibadaha uga keenaa waxaan raacnaa brotocoolada caalamiga ah daawada marka habka aan siinayno nooc labaad ayaa jira waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawadii loo soo qoray oo daawadoodii iyo brotocoolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada inta ugu badan indiya ayay ka yimaadaan bilmetel waxaa laga yaabaa lix bilood inay daawadu la rabo inay u socoto marka daawadii wakhtigaas dheerna ma joogi karaan marka waxay noola yimaadeen ayagoo daawadoodii wata dalka gudihiisa ayaan markaa daawada ku siinaa qaybna annagaa waxa weeye siina oo qaliinka ka hor ayaan waxa weeye daawada siinaa marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale daawada waxaan u isticmaalnaa inaan soo yarayno oo gaarsiino level two iyo level one inaan keenno si maaragta qaliinku uu u sahlanaado haddii level four uu yahayna qofku waxa weeye kimotherapy wax haynba looma hayaba oo annaga maaragtay nooca waxaa radiotherapyga la yidhaha ama shucaaca lagu gubo qalabkaas weli dalkeena lama keenin marka waxa keliya oona haysano waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas kimotherapyga la leeyahay weeyaan
waa mahadsantahay doctor xuseen cabshir iigu jir khadka dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka gaar ahaan kan ku dhaca naasaha doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo
magacayga waa aadan ismaaciil axmed waxaan ku noolahay magaalada nairobi waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta sidee lagu ogaan karaa qofka inuu micnihii kansarka uu uu qabo mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo sidee qofka lagu ogaan karaa sideen looga hortegi karaa waa mahadsan tahay walaal waxaa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayuu maaragta badanaa qofku uu aan caadi ahayn oo hore uun u isugu arki jirin oo kusoo korartay naaska ayuu isku arkayaa waa waxa ugu badan oo qofku waddamada kale adduunka dadku ways baaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisoo isbedela bilmatalan ifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela oo sida maaragtay maqaarka bumbeelmadoo kale u ekaada meel godan iyo meel dheer waxyaala maaragtay adiga saasa oo muuqaalkii iyo kalarkii iyo iftii iyo wixii ay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto annaga waddankeena markaas ka bacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba marka si looga hortagi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortaga ilmatel waxaa ka mid a cuntada cuntada oo mediterraneanka la yidhaahdo oo maaragtay cuntada brocesedka ay ku yar tahay waxyaalaha aada maaragtay looga dayriyey waxaa ka mid a cuntada brocesedka ama maaragtay la shiiday hilibka la shiiday daqiiqa la shiiday cuntada marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxaweye sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno khudaarta fiican miraha ayaa fiican marka mid waa cuntada midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay wakti hore ay guursan karto wakti hore inay guursato wakti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay haddii ay ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican waxyaalahaasoo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga tubaakada iyo wixii lamida waxyaalahaas inuu qofku ka dheeraado qofku inuu staresska iyo walwalka uu iska yareeyo qofku inuu hurdo fiican helo waxaa hadda soo kordhay fitamin d-ga waxaan ogaanay walaal fitamin d-ga dadka soomaalida badankooda inuu ku yaryahay waxaana maaragtay hadeertaan la ogaaday lebalka fitaminka loo yaqaano fitamin d-ga hadduu jirkaaga ku yaryahay inaan riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco marka waxa weeye waxaa la ogaaday lixdan ilaa iyo boqol nanogram per liter haddii maaragtay uu gaaro lebalka vitamin d-gaagu riskigu inuu yaraanayo laakiin hadduu lebalkaa ka yaryahay marka qof kasta oo hadeertaan oo goobaha caafimaadka yimaada waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin d-gaas dadka xataa dibadaha tagay oo maraykanka uu ka mid yahay survey markii lagu sameeyey dadkeeni soomaalida waxaa la ogaaday inuu vitamin d-goodu yar yahay marka waxa weeye arrintaas waa waa riski weeye waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga looga foojignaado waa mahadsan tahay professor xuseen dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo raxmaani raxiim anigoo magacayga la yidhaahdo cabdirashiid aadan maxamed kala mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya waxaan weydiin lahaa dhakhtarka maadaama cudurka kansarka u yahay cudur halisa soomaalidana waayada dambe ku soo batay sidii hore aan arki jirnay waagaan da'da yaraa ma arki jirin cudurkaanoo dhif iyo qaliil u ahaan jiray ama oday hebel ah kansar qaba iyo waanu maqli jirnay laakiin hadda ilmo yar yaroo ku dhacaayo gabdho yar yaroo ku dhacaayo dada yaroo ku dhacaayo in badan aan la kulmay marka doctor waxaan ku weydiinahaa ma loo sababayn karaa in cuntooyinka aan isticmaalno ay sabab u tahay cudurkaan soo batay cabdirashiid uu mahadsan yahay waa su-aal waxa weeye jirta wey xaqiiqo ah labada kun sanadkii sagaashan iyo kowdii markii wadanku uu dagaal sokeeyo galo burburay waxaa la ii sheegay dhakhaatiir talyaaniga inay dhakhaatiir soomaaliya u sheegeen oo yidhaahdeen mar dhow cudurka kansarka ayaa idin laayn doona ee ma u diyaar garoodeen marka waa la yaabanayn bay yidhaahdeen markaas waxay ka hadlayeen markaas waktiyadii hore cudur kansarku aad bu ugu yaraa soomaaliya hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aad ugu soo batay oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka laakiin soomaaliya waayeel iyo ma kala lahaan iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo lix iyo toban jira oo waxa weeye kansarka uu ku dhacayo gabdho waxaan haynaa labaatan sano aan gaarin oo kansarka naaska uu ku dhacayo marka waxa weeye waxaan aaminsannahay waxyaalaha isbedelay waxaa ka mida cuntadii waa isbedeshay cunto waxa weeye dhacday oo lasoo kontaroolin ayaa wadanka la keenaa sidoo kale daawo sidoo kale sunta cayayaanka beeraha sunta xoolaha waxyaalo badan oo chemicalisa oo aan la kontaroolin waxaa kaloo soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno weelal balastiga ama caaga ayaa hadda wax lagu cunaa waktigii hore weelashii traditionalka ahaa oo aan dhaqanka u lahayn oo ka samaysnaa qoriga ama jeega ka samaysnaa macdan ka samaysnaa kuwaas waa laga tegey hadda wax walba waxaa lagu cunayaa wax balastiga wax kulol markii lagu cunana weel balastiga waxa weeye khatar ayaa arrintaas waxa weye ka jirta marka sidoo kale dad badan oo anagi naga mida waddamo kale ayay tageen oo caalamkii ayaan ku fidnay oo waxyaalihii ka jiray oo riskigii ka jiray waddamadaas ayaa waxa weeyaan anagu hadda aan exposed ku noqonay marka waa wax xaqiiqo weeyaan inuu cudurka kansar si aan innaba caadi ahayn uu ugu soo batay maanta qoys uu yar yahay uusan cudurkaas saameyn ku yeelan soomaaliya gudaheeda aad ba umahadsanta
adigaa mudan maadaama hadda aad ka dhawaajisay in cudurka uu aada ugu soo badanayo soomaaliya oo kiisas badan laga helay dhakhaatiirta la tacaalaysa iyo goobaha loogu talagalay ee khaaska u ahna ay ku yar yihiin marka walwal intee la eg ayay arrintaas idinku haysaa
aad bay walwalna ugu haysaa waxaana ilaa iyo hadda aana haysan xarun waxa weeye u gaar ah center u gaar ah oo cudurkan kansarka lagula tacaalo ilaa iyo hadda waddanku ma laha kansar center weli ma haysano annaga hadda serviceka aan samayno ma dhammaystirna waxyaalaha naga maqan waxaa ka mid ah radiation therabyga ayaa ka mid a shucaacaas waxaw cudurka lagu gubo qalabkaas ilaa iyo hadda waddanka lagama keenin boqolkiiba afartartan afartan kansarada way u baahan yihiin qalabkaas in maaragtay waxa bilmatel hadda baresta kansarka oo kale marka la qalo waxaa loo baahan yahay qalabkaas in maaragtay lagu gubo meeshii la qalay si looga hortago cudurka inuu soo noqdo in badan in badan haddaan qalabkaas la isticmaalin soo noqoshada cudurku way badan tahay hadduu soo noqdana waa ka dhib badan yahay midka soo noqdaa kii hore oo bilowga ahaa daaweyntiisu way ka dhib badan tahay marka taas waxa weeyaan waa arrin jirta weeye dad badanoo waxaa jira dadaalla wada baaritaanmada waxaa naga dhiman waxyaalo waxaa jira naga dhiman oo u baahan waddanka in lasoo kordhiyo bilma in kastoo la dadaalay oo maanta ilaa iyo toddoba xarumood ay ku taallo muqdisho oo lagu ogaan karo cudurkan oo aan wakhtiga hore jirin horumar weyn baa dhinacaas laga sameeyey balse weli waxyaalo qaarkood ayaa naga dhiman matal waxaa ka mid ah waxa la yidhahda receptor status ama maaragtay in la ogaado chemicalis uu naasku leeyahay gabdhaha qaarkood baa leh qaarkoodna ma lahan kuwa leh sida loo daaweynayo iyo kuwa aan lahayn daaweyntoodu farqi baa u dhexeeya marka taasoo kale baaritaamadaasoo kale waddanka hadda weli lama keenin oo lagu ogaan karo marka waxay noqonaysaa markaasoo kale indhakacabir in loo daaweeyo haddaan la ogeyn waxa loo yaqaano receptor status aad ba u maadsanta waata ugu dambeyntii maxaa tale ah oo aada usoo jeeda lahayd dadka soomaalida ee ku dhageysanaya gaar ahaan dumarka isaga shakiya ama aanan isaga shakinin cudurka kansarka naasaha awalan waxaan usoo jeedin lahaa gabdhaha soomaaliya inay isbaaraan si maaragta cudurkan wakhti hore loo ogaado caalamka hore u maray wakhti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo eerle isagoo ah brest kansar ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage isagoo ama lebalka saddexaad ama afraad maraya ayaa u badan gabdhaha soomaaliya arrintaas waxaa looga hortegi karaa inay xilli hore isbaaraan inay horta ay naaskooda la socdaan oo ay si fiican isku baaraan oo ay wixii ay ka shakiyaan oo aan caadi ahayn isla markii hore dhakhtar ay ka tagaan hadda waa la baari karaa waa loo xaqiijin karaa waddanka gudihiisa waa lagu ogaan karaa cudurkii inuu jiray in kale waxaan kaloo ogeysiin lahaa dumarka soomaaliyeed raajadii naaska lagu baari lahaa in waddanka la keenay iyadoo three d ah noocay ugu casrisanaa muqdisho dhowr meelood ayay taallaa waa lasoo kordhiyey wakhti hore haddii ay tagaan gabdhaha soddon iyo shan jir gaaray iyo wixii ka weyn ayaa lagu baari karaa marka waxaa la ogaan karaa cudurka calaamadihiisi oo aan weli soo muuqan ayaa raajadaas lagu ogaan karaa farqi laba sano waxaa laga yaabaa raajada marka lagu ogaado iyo marka uu buro isku bedelo farqi laba sana inay u dhaxayso marka wakhtigaa hore marka la ogaado asagoo mirt masagada ah asagoo la eg haddii cudurkii la ogaado markaas hadda daaweyntiisu way sahlan tahay marka xilli hore dhakhtarka taga wixii aa ka shakisaan oan caadi ahayn isla markiiba isbaara wakhti hore isbaara si wakhti hore loo daaweeyo oo cudurkan looga guulaysto aad baad mahadsantahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor xuseen bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a ee toddobaadkan waxaa sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo